أبشروا أبشروا أبشروا الصمال زمجر في العدا في العدا في العدا صال وكبر أبشروا يا مسلمون جيشنا لا لن يهون أبشروا يا مسلمون جيشنا لا لن يهون
taageerada xarakada shabaab ulmujaahidiin ee shacabka soomaaliyeed ee ka falcelinaya zaxfiga mujahidiinta ayaa sare u kacay si waayahan dambe aan horay loogu arag markii dulmanayaasha muqdisho ay dareemeen in loo soo dhowaaday oo ay tahay xilligii laga dulqaadi lahaa maamulka xasan sheekh reer muqdisho oo muddo dheer la daala dhacayay dhibaatooyin isbiirsaday sida dhaqaalo xumo amni la'aan iyo musuq maasuq baahsan oo xargaha goostay ayaa hadda dareemaya oo ay u soo muuqatay fursad ay dhibaatada iyo xaaladda cakiran kaga bixi karaan waxyaabaha ugu badan ee dowladda hadda jirta lagu nacay loona rabo in la dumiyo waa in hantidii guud iyo tii gaar ahaaneed ay iibsatay oo ay u gacangelisay dad dana gaar ah leh inkastoo dadka ku nool muqdisho ay ku faraxsan yihiin in shabaabku ay ku soo siqaan caasimadda haddana waxaa jira nisbe ahaan dad aad u yar oo ah dadka u shaqeeya dowladda kuwaas oo ka walaacsan waxaa dhici kara marka xarakada shabaab mujaahidiin ay qabsato muqdisho qaar ka mid a dadka adeegsada baraha bulshada ayaa ku dhiiran taageeradooda iyagoo soo dhigaya muuqaalo iyo halkudhigyo ay ku taageerayaan al-shabaab iyo isbeddelka socda halkudhigyada aan maqlay ama qoraal ahaan aan u aqriyay waxaa ka mid ahaa waxaannu rabnaa xukunka shareecada islaamka halka gaaladu baroor diiqayaan annaguna waa farxad diiqaynaa kitaabka ilaahay ha laysku xukumo taasay ku jirtaa cisadeenna iyo sharafteenna amaa dhaqanka gaalada ee dimuqraadiyadda ciddii qaadata ciddii ku dhaqanta way ku gaaloobaysaa waman lam yaxkum bimaa ansala allahu fa ulaa'ika hum ulkaafiruun innaga liibaanteennu iyo falaaxeennu iyo guusheennu waxay ku jirtaa kitaabka ilaahay oon qaadanno dowladda federaalku haddii xaq ku taagan tahay iyadoo labaatan kun oo askari haysata maxay laba kun laba kun oo al-shabaaba ay waddanka u dabargelin la'dahay maamul goboleedyadan baadalka ku dhisan iyagoo kumannaan askari haysta waxaan ku yihi kumannaan kaloo ami soomaaliya la joogaan maxay laba kun oo wiil al-shabaab waddanka way saari laayihiin al-shabaab cidiba taageerto maraykan mushaahar ma siiyo waxaan ku yidhi dowlada kale lacag ba siiyaan iyaga iyaga unba istabara meel wax ka keena ma garanayno waxaasoo dhan ma garayso waa niyadda wallaahi al-shabaab baa ka niyad wanaagsan wiilkan amisoobay kula jooga iyo kuwan kale baadilka ku dhisanba waxay taraan ma laha nio ciidan shisheeya soo tababaray ciidan faa'iida lama aha nin uu shisheeya lacag siiyana nin wadaniya noqon maayo runta wanaagsane markaad gaalo maalin waddanka keentaan cidi hagaagi mayso wiil yaroo labaatan jiraba inqilaab ku sameeyey wadda dajaad la yidhaa dajaad ma aragte yaa labaatan sanuu jira soddon sanuu jiraan waa kan waddankiisa diin buu ku xukumaya keligii ayaa socdo shicibkiis ka dhex maraaya waan ooyay donaata wallaahi markaan arkay xasan sheekh arrintaas soo istaago arrintaas soo mar isagoo socdo keligaa micid garab socoto xasan sheekhoo waddankii booraan buu noqday madaarkii waa nalaga haystaa dekedii waa nalaga haystaa maanta ciidii waa la rartay dhulku waa la rartay waa la qaatay waa la kala googo'ay ma garateen diraaska ha dhigaan haa dawladda ha dhigaan waxba waynoo qaban waayen annagu hooyo bacdaa hoogtay baanna afartan sano saasaan u wadaba'aynaa u taagana raaxa ma haysanno ilaahay ha laga boqo waddankan wallaahi xalima soo socdo ajnabiga ilaa laga kiciyana soomaaliya hagaagi mayso أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح guushu ma foga rajaduna waa ay wanaagsan tahay ayay leedahay mid ka mida gabdhaha muqdisho ku nool iyadoo qoraalkeeda dul saartay nashiidadan أماما أماما أماما جنود الفداء أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا kuwo badan oo dadkan ka mid ah waxay tabanayaan cadaalad daro iyagoo sheegaya in xoog looga qaatay dhulkooda oo dad kale laga iibsaday maalin unna ay rajaynayaan in cadaalad ay ku helaan dhulkooda meelaha ugu badan ee sida weyn loogu muujiyey in lala dhacsan yahay dabeesha socota waxaa ka mid ah barta tigtog oo soomaali badan ay ku xiran yihiin kuwaas oo u badan dhallinyaro صمال أرضنا تدوم لم تزل حماتها الشباب بالبيض والأسل دماؤنا الشراب وروحنا البدل ونخبنا ثراها العنا والسهل dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ayaa isha ku haya dagaalada socda oo sababay in magaalooyin dhowr ah laga faramaroojiyo ciidamada dowladda federaalka macrikadii kala baxa ahayd ee ka dhacday masaajid cali gaduud iyo qaraxii uu ka badbaaday xasan sheekh ayaa noqday hadalhaynta iyo sheekada ugu badan ee dhex wareegaysa baraha bulshada siyaasiyiin ku heb ah xasan sheekh ayaa qabiil ku owrkacsaday marka ay gacanta dowladdu ka baxday masaajid cali gaduud balse ma jirin cid ajiibtay oo dhulka ka qaaday warkooda iyagoo loo arkayay siyaasiyiin danley ah oo aanan waxba u qaban shacabka markii ay qabsadeen meelo badan oo shabeellaha dhexe ka tirsan aad ayaan ugu farxay in la qabsado masaajid cali guduud xasan waa tuug oo tol ma lahan haddii xasan la dhaafiyo ummadda oo la dilo soomaalidu way hagaagi lahayd ayuu yidhi mid ka mid a dadka baraha bulshada adeegsaday aad iyo aad baan ugu farxay in la qabsado masaajid cali guduud xasan oo dhex jooga runtii aad iyo aad baan ugu farxay waxaan dhegaystay kuwa leh xasan tol ma leh war xasan waa tuug ma tuug baa tol leh xasan waa tuug waa mooryaan siduu kursiga ku yimid baan ognahay inay al-shabaab dishay ahayd xasan anigu taas ayaan aad iyo aad u aaminsanaa haddii xasan la dili lahaa soomaaliya way hagaagi lahayd baan qabaa boqolkiiba boqol maantay soomaaliya dowlad laysku hadlayn karaa ma leh waa xero mooryaan waa xero tuugo asaga iyo kooxdiisa daam jadiid waa kuwii shalay isbaarada dhigtay kuwaas miyaa anigu madax ii noqon karaa kuwaas miyaan anigu aamini karaa waa maya marka waxaan leeyahay dadka indheer garadka iyo dadka caqliga saaxiibka u ah ha ogaadaan in soomaaliya ay god ku dhacday war masaajid cali gaduud baa laga soo ceyrsaday ma doorasho qof iicood uu qaban karaa si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka oo hubanti la'aan ay ka taagan tahay jiritaankeeda ayaa dhanka kale reer muqdisho waxa ay sugayaan halka ay saldhigato oo ay dhacdo xaaladda hadda taagan diintu waxaan leeyahay u diyaargarooba marxaladda cusub iskuna diyaariya waajibaadka culus kana weyn kuwii hore